بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waa kale iyo muntamarkeeni shan iyo tobnaad iyo ciwaankiisu ahaa maxaa dhisi kara ummadda iyo muxaadaradiisii toddobaad ee maanta waxaa maanta muxaadir inoo ah sheekh cabdiraxmaan abyad oo degan dalka denmark muxaadaradu maanta inoo jeedinayana waxa weeyaan caqiidadu waa waxa isku hayn karaa ama isku haya ummadda marka waxaan kusoo wareejinayaa insha allah sheekh cabdiraxmaan abyad iyo muxaadaradiisii falyatafadal mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة في الله آه، أيها الجمع الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، سلامة إسلام كدب وأن دريم يا شبك وكليل أن تدنا ولا فديي laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala intaana inaad sii dulqaadataan muxaadaradan ciwaankeedu waa sida walaalku sheegay caqiidadu waa waxa ummadaha isku xidha mu'tamarku ciwaanku leeyahay ee ah maxaa ummadaha dhisa ayay muxaadaradani qeyb ka tahy ummadaan isku caqiide ahayn oo aan isku meel u socon oo midba meel iyo jiha u socdo ummaddaasi ma dhismi karto bal waxaa laga yaabaa inay iyadu marka dambe isku hor timaado intay iskhilaafto caqiidaday aaminsan tahay kala duwan darteed markaa dhibaata ay dhacdo muxaadarada haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala waxaan horta ka horreysiinayaa afeef ama cudurdaar raaligelin musbaqa afeeftaasi waxay tahay soomaalidu baryahan dambe caado ay la soo bixeen baa jirto oo xun caadadaasi waxay tahay wuxuu kaa rabaa qofka soomaaliga ahi ama ninka sheekha ama wadaadka ama qofka daaciga wax sheegaya waxa uu ka rabaa isagu sida uu rabo inuu wax u sheego waxaa laga yaaba inaad muxaadaro jeediso ama dersi markaasuu kuu imanaya oo kuleeya sheekh halkaa inaad sidaa tiraahdo may ahayn halkaa waa dadkaa yar didaya oo maaragtay dadku inay kala didaanna looma baahna halkaa mala inaad yar dib dhigto ama aada yar sarbeebtay ku habboonayd qofka haddaad salaada weydiiso uma saxna haddana qofkii diinta sheegayey ee laga yaaba inuu isaga xoogay un ku dhaamay intay doonta baa gaadhsiisnaatee iyo wuxuu ka saxayaa sidii uu waxu sheegi lahaa qofka sheekha ama ninka daaciga ahi waa dhakhtar wey dhakhtarkuna haddii uu kala baqo qofkan jiran xanuunka haya dee ma daweyn karo haddaanu odran iyadoo t b hayso soomaalida xanuunka t b-ga leerada ugu nacab tahae iyadoo t b ay hayso uu qufacayo hadduu yidhaahdo war duray baa ku haya oo kala baqo ama kala xishoodo xanuunkan inuu u sheego dee ma daweyn karo weligii saasuu ku dhimanaya qofka wax kala garanaya ilahay diintiisa garanaya subxaana wa tacaala waxaa isna looga baahan yahay intuu garanayo inuu sheego iyadoo dabcan dee aadaabteedii iyo xikmaddeedii iyo asluubkeedii la marayo laakiin inaanu sheekhu noqonin marba dadku say rabaan inuu markaa wax u sheego waxaa laga yaaba inaad magaalo timaado oo la yidhaahdo sheekhow magaalada tan mawduuc hebel iyo mawduuc hebel lagama hadlo maxaa yeelay haddaad ka hadasho dadkaa kala firdhaya markaad tiraado war wuxuu laga hadlaya maynay diintii ahayn ha waa diintii ha waa diintii lafteedii weye laakiin diintii baan dadka qaar u baahnayn saa darteed marka haddaanay u baahnayn inta ay rabaan u sheeg inta iyagu ay doonayaan ee ay ku faraxsan yihiin ee ay maaragtay wakaa intaa kala hadal inta aanay rabin miyaa ma inaga dhaaf bukule sheekh inta inaga dan horta afeefta waan hormarsanaya insha allahu qofkii hadaladeeda hadalladan sheegi doono qaarkood ay cajabin waayaan yuu la yaabin waayo nindaa sii afeeftay waxaan u malaynayaa inuu cudurdaarkiisa sii horumarsaday insha allah waxaan nasaa u lehay walaalayaal mawduucu caqiido caqiidaduna waa muhim caqiidadu waxaan odhan karaa waa so-dii diinta qofka af soomaaliga garanaya xayawaanku ama xoolaha aynu qalanno waa taleerado waa so iyo saan saantu waa maqaarkan sare so-duna waxaa ku dhex jira adda hilibka iyo lafahaya inta caqiidadaadu la eg tahay ayaa camalkaaga u la ekaanaya waa un intaa inta hilibkaaga iyo lafahaagu la egyihiin ba haraggaaga ula ekaanaya miyay suurtagal tahay yacni waxa weeye sagaaro hilibkeeda iyo lafaheedu iska yaryar yihiin in inta la qalo haraggeeda wadaan laga sameeyo waxaan u malanaya raggu raggii xoolaha maaragtay dhiqi jiray inay yihiin suurtagal maaha inta markaa caqiidadaadu la eg tahay baa diintaadu la eg tahay waa un inta camalkaaguna la egyahay waxaynu maanta ka hadlaynaa marka waxa weye waa caqiidadii insha allah waxaan anigu rumaysnahay ummadda muslimiinta a maanta dad badan baa xal u raadinaya oo isleh war xalku xaggee bay ku jiraan dhibaatadan see looga bixi karaa mushkiladda u weyn ee ummadda muslimiinta haysataa waa khalal ka galay xagga caqiidada waana bayaamin doona haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala intaa kadib walaalayaal waxaad isweydiin kartaa caqiida waa maxay caqiidadu waa waxa aad rumaysan tahay kelimaddan waa kelimad carabiya caqada yacqidu waa guntay waxa la xidho waxa qofku uu maaragtay qalbigiisa ku guntado ee kelifa inuu u dagaalamo kelifa inuu wax u bixiyo kelifa qofkii la wadaaga inuu soo dhowaysto ka ka hor yimaada inuu iska fogeeyo waxa caynkaasa caqiidaha waxaad rumaysan tahay waa waxaas adigu ama magaca doontaba u bixi haddii bahashii qabyaalada la ohan jiray walaan dib ka tilmaami doono insha allahu ay tahay ta aad u cadhooto ee aad u dagaalanto ee aad wax u soo dhowaysato ee aad wax u nacdo ee iyadaba ku hagta ee aad u cadhooto aad u faraxdo oo wax u jeclaato wax u karaahiyeysato hadday qabyaaladu halkaa ku jirto caqiidadeedu markaa waa qabyaaladu halka haddii ilaahay ku jiro subxaana wa tacaala oo maaragtay wixii rabbi cadhogeliyaa ku cadhogeliyaan wixii ilaahay subxaanahu caza wajalla raalligeliyaa ku raalligeliyaan dadka ahlullaahiga ah aad ka agdhowdahay waxaad markaa rumaysan tahay alla weeye subxaana wa tacaala caqiidadu marka walaalayaal ma falsafadaynayo waa qofku waxa uu rumaysan yahay intaas haddaan isla fahanno waxaan wax ka odhan doonaa horta caqiidada iyo ahamiyaddeeda kow anigoo tusaalayaal xoogay ah intaan ku dheeraado ka soo qaadi doono jiilashii inaga horreeyey ee caqiidada saxiixa a fahmay waxaan ku xejin doonaa jahliga aynu kaga sugannahay caqiidada waxaan ku xejin doonaa si aan markaa u tusaaleeyo jahliga si aan loo yaabin tusaalayaal haddii alla ka dhigo insha allah kadibna soomaalida iyo bal waxay rumaysan tahay baan kusoo khatimi doonaa biidni illah walaalayaal caqiidadu inay muhim tahay waxaa kugu filan dee waa wixii ilaahay subxaanahu caza wajalla ambiyada la soo diray inay dadku ilaahay keliya rumeeyaan oo ilaahay isu dhiibaan waa wixii ambiyada lala soo diray wey waxaad og tihiin qur-aankeena kariimka ahi yacni waxa weeye boqol iyo afar iyo tobankaas suuradood culimmadu waxay yidhaahdaan dhowr iyo siddeetan suuradood baa maki ah dhowr iyo siddeetan suuradood baa maki ah macnaheedu waa maxay wixii maka kusoo degay caqiidun bay ka hadlayeen dhowr iyo siddeetan suuradood baa un caqiido ka hadlaya inta soo hadhay oo labaataneeye uun agagaarkaas ah waxay ka hadlayaan waxay isugu jiraan axkaam iyo caqiida axkaamtiina waa ka qayb caqiidadiina waa ka qayb weyn saas darteed qur-aankeena kariimka waxaanba odhan karnaa siddeetan boqolkiiba ilaa sagaashan boqolkiibaba wuxuu ka hadlaa waaba un caqiido ahamiyaddeeda horta taasaad ku garanaysaa waxaa kaloo ahamiyaddeeda ku tusinaya nebigana moxamed calayhi salaatu wasalaam dacwada saddex iyo labaatan sanuu nebigu waday sala allahu alayhi wasalam saddex iyo labaatankaas sano saddex iyo toban ka mid ah nebigu makuu joogay calayhi salaatu wasalaam maka muxuu ka qabanayay nebigu wuxuu ka hadlayay keliya caqiidada iyo tawxiidka dadka nebigu wuxuu u sheegayay calayhi salaatu wasalaam ayuha annaasu quluu laa ilaha illa allahu tuflixuu war dad yahow laa ilaha illa allahu dhaha waa liibaanaysaani intaasaa nebigu sharxayay saddex iyo toban sano markii nebigu uu madiine tegey calayhi salaatu wasalaam tobankii sane cumrigiisa ka harsanaana caqiidana waa sharxayey acmaashan iyo cibaadaadkan iyo fiqhiyaadkan iyo mucaamalaadkana nebigu waa sharxayay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka intiisii badnayd iyo nebigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa intiisa badanba waxay ka hadlaysaa waa un caqiido bal ilaahay subxaanahu caza wajalla kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rasuul ma dirno ilaa waxaanu la dirnaa oo keliya dadku inay ilaahay caabudaan tawxiidka in loo saxo caqiidada in laga hagaajiyo in maaragtay tawxiidkoodu khaalis saafiya noqdo intaasaa ilaahay subxaanahu caza wajalla ambiyadoo dhan uu ilaahay la soo diray subxaanahu wa tacaala caqiidadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex iyo tobanka sano uu saxaabada barayay caqiidada dhowr iyo siddeetan suuradood oo qur-aanka ka mid ihi keliya ay ka hadlayaan iyadoo suwarka kalena xataa caqiidaduna ay ku jirto laakiin intan waa u khaalis oo u barax tiranta caqiidada caynkaasa jiil bay soo saartay dad bay soo saartay markay fahmeen oo cabbeen oo caqiidadaasi ay biya dhigtay ummad bay soo saartay ummadda ay soo saartay yaan rabaa inaan tusaalayaal yaryar ka bixiyo haddii alla ka dhigo insha allah si aynu markaa u fahanno meelaha laynaga haysto inay ka mid tahay yacni waxa weye khalalka caqiide ee inagu jira sidii dadkaasi wax u rumeeyeen inaynaan u rumaynin walow aan dib ka tusaalayn doono waxyaalaha inaga khaldan waxaa ka mid a insha allahu waxaad garanaysaan abubakrin radia allahu canhu maanta waxaa la ururinayay sadaqaad soomaalida waxay tidhaahdaa yacni beenaha le markhaatigiisu fogeeyaa waxay kaloo yidhahdaan mayd maxaa la siday kaa u dambeeyey maanta u dambeysay hadda darsigii kan ka horreeyey sadaqaa la ururinayay sadaqadaa shan kun hala bixiyo war laba kun hala baxsado kun hala baxsado intaasaa wadaadada inu hortaagnaa ay ku xiiqeen kadibna xoogay baa laynaga laynaga helay bal saxaabadii nebiga hadda u fiirso abubakrin radia allahu canhu jamiica maalihii buu bixiyey maalkiisoo dhan maalkiisu intuu tiro la-eg yahay yuu bixiyey weliba hal mar wax ka badan miyaanu maalka jeclayn may uu jeceli waayo ilahay baa qur-aanka ku yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniin bani aadamka waxaa loo qorxiyey adduunyadan baa loo qorxiyey carruur inay helaan maal inay helaan bani aadamku waa ka siman yahy laakiin abubakar muxuu inagaga duwan yahay innaga radia allahu canhu adigu markaad maal haysato xoogay shilimaani markay jeeb kugu jiraan haddaad aragto wax aad jeceshahay dhar baaba ku cajabiyey ama gaari baaba ku cajabiyey shilimaantii waad uhuraysaa waad bixinaysaa maxaa yeelay shaygan aad ka jeceshahay shilinkan shaygan aad ka jeceshahay sidaa darteed baad isaga bixinaysa abubakrin radia allahu canhu caqiidada iyo iimaanka halkaa ugu jiray yacni inuu ilaahay rumaysan yahay oo diinta u nusreeyo baa kala weyneed shilimaantan iyo maalkan u haysto sidaa darteed buu markaa hurayey oo bixinayay saxaabada qaarkood sida cuhmaan ibnu cafaan oo kale ciidan dhan oo duulaya ayay nafaqadiisa kafaalo qaadayay wax alliyaalay waxa ku baxa inay bixiyaan uu kafaalo qaaday radia allahu canhu arrinkaasi keliya wuxuu ka tarjamayaa walaalayaal in dadkaasi iimaankoodu jacaylka rabbi ay jecel yihiin iyo ku-xidhnaanta alle ay ku xidhan yihiin iyo doonidda ay jannada doonayaan iyo inagu inaynaan markaa isku meel joogin sidaa darteed ba abubakar radia allahu canhu maalin isagoo nebiga ag fadhiya calayhi salaatu wasalaam yaa nebigu arrinka uga markhaati kacay nebigu wuxuu yidhi maa nafacanii maalun qad maa nafacanii maalu abi bakrin maal weliga ima anficin oo wax ima tarin sida abubakar maalkiisu wax ii taray markaasa abubakar ooyey radia allahu canhu wuxuuna yidhi wahal ana wamaali ilaa laka yaa rasuula allah oo maalka kan iyo aniguba adiga mooye miyaanu maaragtay adun baaba naleh rasuulka ilaahay maalkaana adaa ku tasarufi naftaydana adaa ku tasarufay xadiiskaas waa xadiis saxiixa imaam axmed iyo keyrkii baa warinaya raximahu llah kuma sii dheeraanayo infaaqi saxaabada iyo sida ay maalkooda u huri jireen oo ka tarjumaya caqiidaday aaminsnaayeen camalkii ay dhashay un ah abaabakar radia allahu canhu markuu khilaafada qabtay wuxuu ahaa nin aada iyo aada u caadila cadligaas maxaa keenaya waa unku dhaqanka diinta ilaahi subxaana wa tacala oo caqiidadiibaa midhahan dhalinaysa abubakar markii xukunka loo dhiibay khilaafada alkhilaafa alislaamiya markuu qabtay wuxuu yidhi ayuha annaasu inii qad wulliitu calaykum walastu bikhayrikum in axsantu faaciinuunii wain asa'tu faqawimuunii dad yahow ilaahay baa xukumkan ii dhiibay kiini igu wanaagsanaana ma ihi haddaan xumaado itoosiya haddaan wanaagsanaadana maaragtay ii gargaara oo maaragtay i garab gala alaa ina daciifa fiikum qawiyun cindii qofka maaragtay xoogga badan ama ka tamarta yari dheh kan tamarta yari agtayda waa ka ugu xoogga badan xataa aakhuda alxaqa lahu ilaa xaqiisa aan usoo dhiciyo ninkiina ugu tamarta yar baa agtayda ka ugu xoogga badana alaa waina alqawiya fiikum daciifun cindii xataa aakhuda alxaqa minhu kiina maaragtay ugu xoogga badanna agtayda wuxuu ka yahay ka ugu tamarta yar ilaa xaqa aan ka soo qaado macnuhu waa maxay yacni waxa weeye cadli baa lagu wada noolaanaya innagana maanta markaad nolosheenna dib u eegto xoogay ka suldo yar hela ama awood yar hela wuxuu isku dayayaa ummadda inta kale inuu cagta mariyo cagta hoosteeda inuu geliyo isku dayayo soomaalida qabyaaladda aaminsani maxay isu laynayaan wax kale isuma laynayaan reerkani wuxuu rabaa inuu reerkan ka koreeyo inuu ku amarku taagleeyo caqiidadii abubakar soo saartay radia allahu canhu ee lahaa kiina tamarta yari agtayda waa ka ugu xoogga badan kiina xoogga badanna agtayda waa ka ugu tamarta yar leh si cadligu u istaago arrinka caynkaasihi innaga inooma degin inooma dhaadhicin maca daalikna qur-aankii baynu akhriyayna oo dee ilaahay baa ina amraya dad yahow cadaalad sameeya in allaha yaamuru bilcadl maalin kastaa khudbadaha lagu dhegaystaa markuu aimada qaarkood ay khuta- khad- eh, khudbada u dhammaynayo ayuu aayaddaa kusoo khatimaa in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba salaada marka laga baxo masaajidka laga dareerana dulmigii baa loo dhaqaaqaya ayib cumar radia allahu canhu ayaa waxaa la yidhi maalin buu salaaddii jumcada ka soo yardaahay isagaana dee maadaamu imaamkii muslimiinta ee maaragtay khatiibkii ah markaasuu mimbarka koray markaasuu wuxuu yidhi xabasanii khamiisi haada dad yaho waxaan la soo habsaamay khamiiskan baa i habsaamiyey oo talow khamiisku muxuu u habsaamiyey cumar wuxuu yidhi lam yakun lii khamiisun hayra khamiis aan kan lahayn maba haysan ninka caynkaasi waa ninkii ciraaq furtay azerbaijan furtay eeraan furtay masar oo dhan furtay xijaas intii ka dhimanayd israaciyey khamiis keliya wata ayib maxaa saa u galay waa un caqiida caqiida iyo maaragtay rabbi ku xidhnaantiisa qalbigiisa gashay markaasay acmaashiisa ka muuqanaysa waxaa la yidhaahdaa abaa talxa radia allahu canhu ayaa maalin wuxuu arkay habeen habeen buu wuxuu arkay cumar oo marba guri gelaya madiina marba guri buu gelaya oo ka soo baxaya talxa waa yaabay wuxuu yidhi muxuu cumar ku kalifaya tolo inuu marba guri intuu galo ka soo baxo bani aadamku naftiisu de waxbay ugu sheekaysaa shaydaanku waa khatar saa darteed ba culimmadu waxay yidhaahdaan mu qofka muslimka waxaa waajib ku ah inuu mawaaqica tuhamka ka dheeraado meelaha lagugu tuhmi karo ka fogow saan lagu tuhmin haddii laakiin adigoo reerkii had iyo goor ku lamaan oo markay shirayaanba ag fadhiya oo markay maaragtay allahuma mustacaan dad islaama dulminayaanba u yar jiibinaya acmaasha xun ay samaynayaan tabriirinaya ole waxaa laga yaaba inay saa uga jeedeen ama dadkuba waa iska dulmi badan yihiin oo ummadda waa isku mid ay inaga daayay adoo uun inaha ku weegaarsanaya had iyo goor haddii lagu arko dee adaa isdhigay meeshii lagugu tuhmi lahaa in lagu yidhahdo war wadaadkii talo maxaa kasii noqday mabahashii baa gashay maalin heblaayana caynkaasuu yidhi maalin heblaayana tanaa looga soo joogay waa khatar saxaabigan aba talxa wuxuu markaa sameeyey maalihii cumar uu habeenkii gelayay oo kasoo baxaya uu maalinnimadii tegey markaasu wuxuu ugu tegey guryihii mid ka mid a bicajuuzin camiyaaa muqcada qof dumaroo indhala oo maaragtay da- markaasuu wuxuu ku yidhi abaa talxa wuxuu ku yidhi maa baalu hada arajul ninkan arrintiisu waa maxay ya'tiikii kuu imanaya ninkan habeenka kusoo gelgelaya xaalkiisu waa maxay markaase waxay tiri inahu yatacaahadunii mundu kada wa kada yacni ilaa muddo fogba ninkani waa i xanaanaynayy mana garanayso waxa la yaalay wuxuu yahay markaasaa saxaabigaasi wuxuu yidhi hadal macruufa wuxuu yidhi casaraata cumar tatbac yani waxa weeye abatalxow ma cumar maaragtay dhacdhiciisaad raadraadinaysaa de cumar nin dhacdhaca ma aha nin dhaca nin aan dhacdhaca lahayn haddaad xumaatadiisa raadiso dee xumaan ma soo helaysid wey maxaa ku kalifaya isagoo amiirkii muslimiinta ah oo shaqaalo kala diri kara inuu isagu maaragtay xataa qoftii dumarka ahayd ee maaragtay tamarta daraysay inuu isagu maaragtay shanigeeda ku hamiyo caqiidadaan ka sheekayn doona innaga waxay naga khaldameen ee qur-aanku intiisa badan uu ka warramayo ambiyada iyo rusushii oo dhan loo soo diray taa weeye ta ajiyaasha iyo jiilasha abuurto walaalayaal waxaa la yidhahdaa cumar ibn khataab radia allahu canhu ayaa maalin wuxuu arkay baa la yidhi ibilan sinaman geel aada u naxnaaxay markaasuu wuxuu yidhi ibilu man haada war geelan yaa iska leh markaasaa la yidhi geelan waxaa iska leh cabdullaahi ibnu cumar waa inankiisii markaasuu intuu qoslay cumar buu wuxuu yidhi geelan ma waxaa iska leh cabdullaahi ibnu cumarkii ibnu amiiri almu'miniin ah amiirka mu'miniinta inankiisi miyaa geelan naxnaaxay leh markaasaa la yidhi ha wuu u yeedhay waa qisa runtii in wax badan laga faaidaysto mudan waa u yeedhay markaasuu wuxuu yidhi muxuu yahay geela kani inankii u hadlay wuxuu yidhi aabe dee geelan anaa iska leh qof muslimiinta ka mid un baan ahay abtagii maa yabtagi lmuslimuun muslimiintu say u ganacsadaan baan u ganacsadaa cumar wuxuu yidhi miyaanay ahayn marka geelaaga la arko in la yidhaahdo war geela ilaaliya waa geelii amiirkii mu'miniinta wiilkiisii war geelan waraabiya amiirulmu'miniinka inankiisii baa iska leh miyaan saa lagu odhan macnaa wuxuu ka wadaa khaliifkii ama khala- maaragtay khaliifkii muslimiinta magaciisii baad maaragtay eh, si aan toos ahayn aada ugu intifaacsanaysaa geelan waad iibinaysaa buu yidhi wixii faa'iida aad ka heshana baytulmaalka muslimiinta aad ku daraysaa wixii maal asal ahaan aad ulahaydna waad qaadanaysaa innagana maanta waa la isdhexarsiiyaa maaragtay madaxtooyada xataa qabqablannimadaynu kala dhexalnaa inagu iskaba dhaaf madax madaxnimee qabqablannimadooda xitaa hadda la kala dhexlaa oo kii meel isbaara u taalay ama meel muslimiinta ku dhibaya hadduu dhinto ilaahay oobsado ama la dilo inankiisii baa loo wareegaya dulmigii iyo xumaatadii walciyaadu billah sanadkii abaarta darana ay dhacday camu ramaad la ohan jiray yaa cumar ibna khataab waxaa la yidhi calooshiisa yacni maaragtay way sanqadhay qofku markuu dee gaajoodo waata caloosh waktiyada qaarkood qururuc tiraahda markaasu wuxuu yidhi qarqirii in shi'ti aw laa wallaahi laa shabacti waalmuslimuuna jiyaac caloolay buu yidhi ama qayli ama ha qaylini walaadan u dhargaynin iyadoo muslimiintu ay gaajaysan yihiin cadliga intaa la ego lalayaal saan hore usoo tilmaamay iskama iman waxyaale inagu aynu ka tegayno muslimiinta waktiga nool waxyaale ay ka tegayaan oo aanay u dheg dhegta aanay jalaq u siinaynin waxyaalahaasaa kelifa ama sababay in jiil caynkaasi soo baxo kuma eka saxaabadii nabiga calayh isalaatu wasalaam nuuraddiin azanki inaad maqasheen baan filayaa dadka inta badani waxay yaqaanaan yani maaragtay allahuma mustacaan salaaxuddiin alayubi salaaxuddiin rag baa ka horreeyey khayrkan uu sameeyey gogol dhig maaragtay fiican usii sameeyey waxaa raggaa ka mid ahaa yani maaragtay allahuma mustacaan nuuraddiin azanki nuuraddiin azanki ayaa waxaa la yidhi maalin waxaa lagu dul akriyey xadiis musalsala xadiiska musalsalka waxaa la yidhahdaa musalsalku waa yani maaragtay cilmulxadiisku ka mid yahay musطalaxa sanadka haddii ragga xadiiskaa ku jira mid kastaba maaragtay xadiiskan markuu warinayo uu kii hore ficil ku waafaqo ama qowl ilaa nebiga laga gaaro calayh isalaatu wasalaam xadiiska caynkaasa musalsal la yidhaha masalan sida xadiiska soo arooray nebigu intuu xadiis sheegay calayh isalaatu wasalaam buu garhkiisa qabtay markaasaa saxaabigii xadiiska warinayay markuu taabiciinta u sheegayey isna sidii oo kale nebigu garhka u qabtay isna garhka qabtay taabicu taabicigii baa sidaa yeelay xadiiska caynkaasu kale waxa la musalsal macnaa wuu silsiladaysan yahayoo ficil baa ka dhexeeya xadiis musalsala laakiin waxaa ka dhexeeya uu yahay musalsalun bitabasum nebiga xadiis laga wariyey calayh isalaatu wasalaam isagoo qoslaya markaasaa saxaabigu markuu taabiciinta u sheegayey yuu xadiiskii u sheegay markaasuu isna qosol raaciyey taabicigiiba isna sidaa sameeyey taabicu taabicigii ninkan zaynuddiin nuuraddiin zanki ah yaa xadiis sanadkiisa uu ku jiro tabasumkaa iyo qosolkaas isna uu wax ka wariyey baa lagu dul akriyay xadiiskii markaasuu qosli waayey ilaa inuu qoslay ahayde ma aanu qoslin markaasaa la yidhi maxaad u qosli weydey markaasuu wuxuu yidhi inii la astaxyii min allahi tacaala an yaraanii mubtasiman waalmuslimuuna muxaasaruuna bilfaranji ilaahay baan ka xishoonayaa inuu i arko anuu qoslaya iyadoo muslimiinta ay gaaladii hareeraysay waa waktigii xuruubu saliibiya wey iyadoo muslimiinta ay gaala hareeraysay allaan uga xishoonayaa inaan qoslo dadka caynkaasi marka walaalayaal dee waa dadka diintan fidiyey weeye aafaaqda adduunka gaadhsiiyey inagu adduunya jacayl baa meeshanana keenay inteena badan inteena badan adduun un baa la raadinaya laakiin dadkii inaga inaga wanaagsanaa sida aynu inagu adduunka ku nahay bay aakhirada ku ahaayeen abu ayub alansaari qustantiiniyuu ku shahiid oo ku dhintay waa magaaladan hadda istanbul loo yaqaano dadka caynkaasi caqiidadu ay tarbiyadaysay iyagoo waaweyn oo da- iyo iyagoo da- yaroo dhallinyaro ah intaba islaamka wax weyn bay usoo qabteen soo lama socotaan muusa ibnu nusayr ninka ondolos dhulkaa la yidhahda hadda sbain iyo portugal loo yaqaano furay oo islaamnimada gaadhsiiyey da-diisu waxay ahayd baa la yidhi labi isdeetan jir markuu ka tegayey maqrib alcarabi oo baddaa fuulayo oo ondolos oo dhan islaamnimada gaadhsiinayo oday maaragtay marka laga eego xagga da-da dee nin weyn buu ahaa laakiin culimmadu hore waxay u yidhaahdeen yacni maaragtay himmadu waxa himmada la yidhaahdaa ma gabowdo qofku isagaa gabooba laakiin himada qofka bani aadamka hadduu waxaan ku qanacsan yahay ku faraxsan yahay ma gaboobo innaga waxaa laga yaaba nin shaabahoo dhallinyaraha haddii la yidhaahdo war kaafilo dacwaa baxaysa halkan baa laga soo yar jiiraynaya inuu yidhaahdo war oday baan yar noqdo dhabarka iyo waxba ixanuunaya o gaadhigaas muddadan uma adkaysan kara iga daayey adduunye haddii loo baxayo diyaarad buu halkan ka fuulaya dabeedna ilama ay afriku tegaya taasi waxba yeeli mayso laakiin gaadhigaa yar ee dacwada iyo diinta ilaahay ugu dhaqaaqayo dhibaato ku haya maxamed alfaatix waad ogta in qustantiniya muslimiinta inay ku adkaatay ninka qustantiniya furtay istanbul maxamed alfaatix la yidhaha saddex iyo labaatan jir buu ahaa baa la yidhi labiyo siddeetan jirna ondolos buu furayey saddex iyo labaatan jirna qustantiniyu furtay soo ma ogodin imaam albukhaari kitaabkan weyn ee kitaabu taarikh la yidhaahdo inuu siddeed iyo toban siddeed iyo toban jir ahaa markuu qorayey axmed gurey oo taariikhdiisa aan filaya inaad maqasheen saddex iyo labaatan jir koob iyo labaatan jir sagaal iyo toban jir intaba waa la yidhahdaa markuu jihaadkan qaadayo maanta qarnul ifriqi oo dhan muslimiinta ku noole ay isku haystaan oromadu leedahay annagu ahaa cafartu leedahay annagu ahaa soomaalidu leedahay annagu ahaa xataa yamantu leedahay annagu ahaa ilan de wixii wanaagsan baa la isku qabsadaa dahab banaanka ayaalla waa la isku qabsanaya laakiin ciid banaankaa taalleexdina waxba ku fali mayso isku qabsan mayso yacni da'diisu sagaal iyo toban ilaa saddex iyo labaatan inta udhexaysa unbu ah dadkaas walaalayaal yani waxa weeye maaragtay allahuma mustacaan dad caqiido ay soo saartay wey dhammaantood caqiidadaasoo inaga aada moodo inay xoogay wax inaga yar halaysan yihiin dadku waxay ahaayeen dad caqiidadooda iyo iimaankooda ku sabra bal iska badaaye damca in naftooda markay bixiyaan ay dadka kale tusaale u noqoto waxaan filayaa inaad wada maqasheen ninkii la odhan jiray waasiq waktigiisii waktigii imaam axmed bin xambal inay dhacday fitno ahlu sunnaha culimada ahlu sunnaha inta lasoo ururiyo baa waxa lagu oranaya waxaad tidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq haddii kale waa laidin dilaya ragga waa qayb qaybsameen alimaam albuwayti ninka maaragtay sheekha imaamka ah baladaqisadiisa fiiriya waxa uu leeyahay markii ninkaa lasoo xidhxidhay buu yidhi wala in dakhaltu calayhi la asduqannahu haddii ninka aan u galo waafiq la yidhaahdo ee khaliifka sheeganaya walle waan u run sheegaya waxaana ku odhan doonaa yacni waxaanaad sheegaysaa waa khalad muxuu saa u yeelayaa ilaa waaba la dili doonaay isna waa og yahay waxa uu leeyahay xataa ya'tii qawmun yaclamuuna annahu qad maata fi hada sha'ni qawmun fii xadiidihim ilaa dadka inaga dambeeya ay ku ogaadaan caqiidadan iyo diinta tani rag inay usoo dhinteen oo maaragtay iyagoo ku xidhxidhan yacni maarata silsilado ku xidhxidhan ay usoo dhinteen ilaa laga ogaado walaalayaal waxaan u malanaya tusaalayaashaasi waa badan yihiin intaas ay nagaga filan insha allah caqiidada saxiixa ee waa caqiidada kitaabka iyo sunnada ee nebi maxamed lala soo diray calayhi salaatu wassalaam ee culimmada kutubtooda ay ku qoreen yacni maaragtay bel iska badaayo kutubtooda ay ku bilaabaan waad ogtihiin imaamu muslim wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa saxiixa kitaabu liimaan imaam albukhaari badul waxyiga markuu dhameeyey kitaabu liimaan buu ku xejiyey ibnu xibbaan saxiixiisa kitaabu alictisaam bisunna oo caqiidadii ah buu ku xejiyey yacni ku bilaabay ahamiyadda ay leedahay xataa waxaad ka arkaysaa sida ay culimada kutubtooda waaweyn ee mu'alafaadka iyo qiimaha leh ee muslimiintu ay kala dhexleen inay maaragtay caqiidada ku bilaabaan caqiidadaas dee waxay u baahan tahay muxaadaraad iyo duruus qofku inuu barto sida aynu jahliga ugaga sugannahay baan dhowr tusaale ka bixin doonaa insha allah mukhaalafaadkeedana tusaalayaal baan ka dhiibay haddii alla ka dhigo insha allah dhowrka tusaale kelimatu laa ilaha ila allah waxaad ogtihiin inay tahay kelimadda islaamka lagu soo galo qofka haddii ay ka burtana yacni maaragtay qofku maar islaamnimadii dee ka baxayo kelimaddaasi haddaad maanta dadka muslimiinta ah weydiiso imtixaanaad kaga qaado shuruuddeeda ma garanaysaan oo haddii la waayo aanay shahaadadii ansaxaynin in yar baa garanaysa haddaad weydiiso war kelimatu laa ilaha illa allahu arkaanteeda ma taqaanaa in yar baa garanaysa haddaad weydiiso muqtadayaadkeeda iyo lawaasimteeda iyo waxyaalaha ka dhalanaya ma garanaysaa in yar baa garanaysa baab kale iskaba dhaaf waa kelimatu tawxiid arkaanteeda waa arkaanteedu waa ka muhiimsan tahay arkaanta salaada waayo waaba wixii dee islaamka lagu soo gelay shuruuddeedu waa ka muhiimsan tahay shuruudda salaada waa wixii islaamka lagu soo gelay nawaaqideeda ma taqaanaa waxyaalaha kaa burin kara haddaad la timaado shahaadadiiba kaa buri karto ma garanayo in badanoo dadka ka midi bal waxaa laga yaabaa haddii la yidhaahdo waxaasi islaamnimadu buriyaa waxaasina islaamnimadu buriya haddii la sheego culimmadu ay ka hadlaan inuuba u qaato wax cusub oo yidhaahdo waxaan weligayba maanan maqal shahaado buraysa sidii waysada oo kale weligayba maanan maqal ma korodhsanayo ma ziyaadsanayo laakiin waxa weye innaa wajadnaa aabaa'ana walaalayaal saddex baab oo caqiidada ka mid aho muhima yaan mid kasta in yar ka odhanaya bal si ay nafteena ugu miisaano insha allah baabka koowaad waa alwalaa walbaraa muxaadara laga dhigi doona haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala oo sheekh maxamed baa faahfaahin doona saan filaya biidni illah laakiin maadaama muxaadaradu caqiidada tahay baan in yar ka tilmaamaya ilahay wuxuu kitaabkiisa ku leeyahy laa tajidu qawman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu nebigaa lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam qoom ma helaysid baa la yidhi alle iyo aakhiro rumaysan oo gaaladiina jecel labadaasi ma kulmaan ba la yidhi ilahay baa warkaale subxaana wa tacaala gaalkiibuu kilkisha ku wataa waa u doodayaa yani maxaad aragtay allahuma mustacaan khayr inuu soo wadu sheegayaa kama maaragtay islaamka ee gaalka ka hor yimi buu hadyo goor hiifayaa ceebihiisa raadinayaa ilahayna muxuu kitaabku ku leeyahay subxaana wa tacaala ma helaysid baa la yidhi qoom alle iyo aakhirana rumaysan gaalkiina kilkisha ku wata suurtagal ma laa yajtamicaan maxaa yeelay caqiidadu waa inaad ilaahay jeclaato dadka alle jecelna aad jeclaato waa inaad kufriga nacdo iyo gaalnimada kufaartana aada nacdo laakiin laba shay oo maynis iyo balas isku ama sida soomaalida tira dad iyo miisaan culimaduna ay yidhahdaan mutanaaqidaan laba shay oo isburinayaa ma kulmi karaan ma kulmi karaan sidaa darteed bay culimadeennu waxay soo guuriyaan muslimiinta ahi naca tahay habay yaraatee khilaafba aanu ka taagnayn culimada muslimiinta dhexdooda maalinka gaal iyo islaam ishardiyaan inuu ku islaami yidhaahdo gaalada la soo safanaya inay gaalnimo tahay cidiba iskuma diidin bal warka hadda u fiirsada gaal iyo islaam baa iska hor yimi ilaah muu muslimku gardarnaado dadka qaarkood baa ku odhanaya gaalada waa la shuqoshuqaynaya taasi waa masalo fiqiya waa fiqu siyaasi sharciy laakiin maalinka gaal iyo islaam ishardiyaan qofka muslimkaa wuxuu ku khasban yahay inuu safka walaalkiisa muslimka a galo aan wax islaaxiya iyo aan wax hagaajiya iyo khudada iyo yani maaragtay akhtaadeena ansaxna iyo mas'alo kale wey laakiin nusrada qofka muslimka oo gaal looga hiiliyaa waa masalo khatara culimadu arrinkaa waxay soo guuriyeen ijmaacaad inaan la isku diidin waxaa ka mid ah ragga warkaa soo guuriyey imaam ibnu xasmin waxaa ka mid ah sheekh cabduladiif ibn cabdiraxmaan al sheekh waxaa ka mid ah sheekh cabdullah ibn xumayd waxaa ka mid ah sheekhi mucaasirka waagi dhaweeto dhinta ilah naxariista sheekh ibnu baaz hadda ibnu baaz warkiisa haddaan akriyo waqad ajmaca culamaau lislaami calى anahu man dahara alkufaara calى almuslimiin wasaacadahum biayi nawcin min almusaacadati fahuwa kafirun mitlahum wuxuu sheikhu leeyahay waxay muslimiin culimada muslimiinta ku kulmeen qof aan diin garanayn laga hadli maayo nin fadhi ku dirir fadhiya oo aan qaala allahu iyo qaala rasuul toodna garanay warka kuma jira isagu waxaa laga hadlayaa culimada muslimiinta wey culimada muslimiintu waxay ku kulmeen qofkii mus gaalo iyo muslimiin diriraysa gaalada u hiiliyaa intuu doonaba hiilkaasi ha gaadhe biayi nawcin min almusaacada intuu doono ha gaadho qalbiga ha ahaado afka ha ahaado adinka ha ahaado intuu doono ha gaadhsiisnaadee fa huwa kafirun mitlahu waa gaal iyagoo kale ahoy warkaasi waraad anigu iska leeyahay ma aha walaalayaal waa war culimada muslimiintu ay leeyihiin iyagoo kitaabka iyo sunnada ka dheeganaya iyagoo kitaabka iyo sunnada ka dheeganaya war ay leeyihiin weeye bal hadda caqiidadaas waxaad u barbar dhigtaan innaga nolosheenna walaageenna iyo baraageenu inagu ma yahay lilahi walirasuulihi walilmu'miniin mise maya waxaan anigu umalaynayaa in yaroo ilaahay unaxariistay mooye qofka soomaaliga ah walaagiisa iyo baraagiisu waa reerka xataa reerku hadduu dab ku daadanayo oo uu arkayo reerka laftiisa xataa tani inaanay dan iyo maslaxad u ahayn odhan maayo war ka soo jooga maadaamay caqiidadiisii tahay dee qofku caqiidadiisa ma qarin karo waana u dagaalamaa in yaroo ilaahay unaxariistay mooye subxaana wa tacaala caqiidadaas walaa iyo baraagu markay luntay walaalayaal dad inaga inaga inaga horreeyey dhibaatay ka dhexleen muslimiin inaga inaga horreysay dhibaato weyn bay ka dhexleen markay gaalkii iyo islaamkii kala saari kari waayeen waxaa ka mid ah nimankii ondolos ee hadda aan sheegayni asbaabta ugu waaweyn ee muslimiinta ondolos ay la burbureen waxaa ka mid a markii islaamkii iyo gaalkii kala soocmi waayey oo qofka muslimka ahi uu yidhahdo talow yay dani kugu jirtaa inaad maanta raacdo yaa kursi ku ilaalin kara yaad haddaad raacdo aada maal iyo shaqo kaga helaysaa yaa sumcad kuusoo kordhin kara taasi markay dhacday baa markaa muslimiintii la waayey waxaba ay gaadheen dadka muslimiinta ahaa in laba nin oo walaala ahi ay gaala isu soo kaxaystaan ilan kursi jacaylku meel kastuu gelayaa laba nin oo walaalo ah inuu kana gaalo soo kaxaystay kana gaalo kale soo kaxaysto markaa la islaahiyey ilamaa markaa culimada qaarkood ay ka gabiyeen nin shaacira wuxuu leeyahay isagoo muslimiintii ondolos waagaa sifaynaya wuxuu yidhi fahum axmaa lixawsatina waawlaa bina wahum almawaali waalcashiiru laqad dahaba alyaqiinu falaa yaqiinu wagara alqawma billahi algaruuru raduu biriqi ya lilahi maada ra'aahu waashaara bihi lmushiiru mada alislaamu fabki daman calayhi yani maaragtay wuxuu ninkaas shaacirkii leeyahy haddaan fasiro gaalada buu yidhi gaaladu fahum axmaa lixawsatina aw awla gaaladu iyagaa kuwa wax noo waardiyeeyaah wahum almawaali waalcashiir kuwa aanu maaragtay tamarta ka doonno iyo kuwa qaraabadanno ahayba waa un gaalada laqad dahaba alyaqiinu falaa yaqiin iimaankii waa tegey iimaan ma jira buu yidhi wagara alqawma billahi algaruur dadkiina shaydaan baa kaxaystay raduu biriqi addoonnimay ku raalli noqdeen ilaa nin gaal raacay waa un addoon waxaa laga yaabaa markaad dharkiisa quruxdiisa iyo meelaha markuu ka hadlayo aad u qaadato inuu nin khatara yahay laakiin majaalista hoose addoon wey waxaan aad u xasuustaa qaarkiina inaad maqasheen baa laga yaabaa shir sharmu sheekh lagu qaban jiray waa hore meeshan masar ku taalle ee gaalada ku shirshiraan ninkan hadda urduniga ahee cabdullaahi la yidhahdo markii aabihiiba dhintay oo cusbaa ayaa mayr kadib baa meeshaa shir ka dhacay shirkii la isugu tegey ayaa waxaa lagaga hadlayay arrimaha falastiin dabcan waagaana nimanka yuhuudda netanyahu baa u ahaan jiray ra-iisul wasaare inankanoo siyaasadda iskaga cusub oo weli addoonnimada aan dee si fiican loogu tababarin iyadoo baractiga mu arag laakiin iyadoo theory a loo soo akhriyey ayaa majliska soo fadhiistay wuxuu damcay inuu xoogay nimankii falastiiniyiintaha u doodo waxaa la hadlay netanyahu jaraa-idadaa lagu qoray wuxuu yidhi maxaad ismooday buu yidhi waxaad tahay buu yidhi yacni maaragtay adhi jir baa tahay dadkaad la joogtaana waa xoogay adhi jira waxaa la yidhi markaa wuxuu damcay oo meeshaan uga jeede inuu koco buu damcay baa la yidhi markaasaa ninkaan masar haysta xusni mubaarak baa garabka qabto yidhi fadhiiso dhibtaasaa lagu wada jiraaye adun baan kusoo biiraye ahlan wasahlan biljaxiim wey addoonnimada yani maaragtay allah mustacaan kusoo dhawow dadkaan aan arkayno markaa walaalayaal ee walaa walbaraagii ka tegey ee diintii ilaahay ka dhaqaajiyey inteedii badnayd waa addoomo ninkaa shaacirka markaa wuxuu le radow biriqi addoonnimadaasi ku raali noqdeen gabigu waa iska dheeriya wuxuu leeyahay mada mada alislaamu fabki daman caleyhi islaamkii waa tegayey yacni u ooy oo weliba ilmo biyo ah ooyine ilmo maaragtay dhiiga ooy ilmo dhiig ah ooy waa gabay iska dheer weeye oo ka turjumaya waaqicii markaa jiray innagana kamaanteena haysta marka walaalayaal bal walaha walbaraaga iyo muslimiinta maanta isbarbar dhiga sheekh maxamed baan aada u faahfaahin doona saan filayo insha allah waa mawduuc inaga khaldan aada inooga khaldan oo maanta muslimkii laga dhaadhicin kari leeyahay war wax kastaaba idinka idinka dhexeeyo dhib kastaaba ha idin dhex taallo yacni waxa weeye mushkiladdiinu intay doonto hala ekaato laakiin soomaalida waxay tiri haddii fooli timaado guda qarshay dhimaye haddii gaal yimaado war wixii kale ilaawa gaal hadduu yimaado wixii kale iska ilaawo lagu kari maayo maxaa yeelay caqiidadii raasukha ahayd ee dadkii aynu arkaynay ku kaliftay xataa qosolka inay diidaan taasaan inaga dhaadhicin taasna inaan cabin tusaalaha labaad walaalayaal aan aan tusaalaynayo khalalka caqiidada inagaga jiraayo wuxuu yahay mawduucan xaakimiyada la yidhaha caalamulislaami ma garanaysaan meel ilaahay diintiisa iyo kitaabka iyo sunnadu ay miisaan iyo xukum u yihiin caalamulislaami maanta waxaa lagu xukumaa waa qawaaniin wadci iyo dasaatiir inta badan gaalada laga keenay mawduucaasi waa mawduuc caqiido oo khatara culimada muslimiintuna ka hadleen ilaahayna kitaabkiisa kaga hadlay subxaanahu watacaala kitaabka qur-aanka culimmadu waxay yidhaha maadada xakama ficilka iyo ishtiqaaqaadkiisu laba boqol iyo toban goor bay qur-aanka kusoo laablaabteen kelimat xakama iyo dee tasriifaadkeeda xakama wa yaxkumu wa xukman yacni maaragtay kelmadda iyo ishtiqaaqaadkeedu noocay doontaba ha noqotee laba boqol iyo toddoba laba boqol iyo toban goor ayay qur-aanka kusoo laablaabteen xaggee kaga jirtaa xukumkii caynka ahaa xagguu kaga jiraa nolosheenna ilaahayna subxaanahu caza wajalla kitaabkiisa uu kaga warramay alaa lahu alxukmu wa huwa asracu alxaasibiin ilaahay subxaanahu caza wajalla xukumka isagaa isa siiyey keligii qofka luqada carabiga garanaya wuxuu arkayaa aayaddan in laga faa'iidaysanayo takhsiis oo waxay ahayd mubtadaha in lasoo hormariyo oo dee jaariya majruurkan la dambaysiiyo in lasoo hormariyaa waxay faa'iideynaysaa takhsiis alaa lahu alxukmu macnuhu waxa weye isaga oo keliya unbaa xukumka iska leh cid kale lama odaagi karto wa huwa allahu laa ilaha ila huwa lahu alxamdu fi lula wa fi alaakhira walahu alxukmu wa ilayhi turjacuun alla waa keligii baa la yidhi mahadinna keligii baa iska leh keligii baad u laabanaysaan keligii baa xukumka iska leh muslimiinta maanta qaar ka mid ah wuxuu ka odhanayaa keligii baa la mahadiyaa waa sax keligii baa cibaado leh waa sax keligii baa loo laabanayaa waa sax laakiin keligii baa xukum kale calaama su-aal baa saaran mid waaba ninka calmaaniga oo wuxuu leeyahy islaamku waktigan umaba habboona lagumaba dhaqmi karaba midna waa mid cabsiyu ku jirto o islaamnimadan aada ugu kalsoonayn so ayaamihii maxkamadaha garan maysaan walaalayaal ayaamihii maxaakimtu ina soo mareen yacni dadku waxaad moodaa diintu inay meel khatara ka tuurayso markay maqleen kitaab baa la isku xukumayaa waa la yar baraarugay oo xalil tolo kitaabka la isku xukumayaa muxuu noqon doonaa tolo markaasaa waxa loo fiirsaday wax aliyaale iyo wax dadkaas camalkaa ku dhex jiray wixii ay wadeen baa lawada loo aada loogu fiirsaday markaasi hadday kelimadi ka soo baxdo la taxliilin camal yar hadduu ka soo baxo maxay uga jeedaan la odhan haddii maaragtay allahu mustacaan qof meel lagu yaro jeedlo ama xag la yidhaahdo waa la oogayaa oo wixii kitaabka alleh iyo sunnada nebiga ka buuxay ah dadku wada baqayaan wax kale maaha bani aadamku waxa aan maaragtay aanu caadaysanin hadiyo goor wuu ka baqaa laakiin wuxuu caadaysto de waa iskala noli islaam la isku xukumaya inaan arkin markaasa waxaynu isleenahy haddii xadka la oogo armay dhibaata ka dhacda haddii qof dembi gale la jeedlo armaa cirku soo dumaao mushkilada dhacda walaalayaal axkaamtan wadciga ama dasaatiirtan wadcigahoo la isku xukumo culimada muslimiintu waxay ka yidhaahdeen wixii ay walaa walbaraaga ka yidhaahdeen bal hadda hadalkan dhegeyso ibn lkahir wuxuu leeyahy raximah اllah faman taraka asharca almuxkam almunazal qofka ka taga diintii la soo dejiyey muxkamka ahayd ee nebiga lagu soo dejiyey wataxaakama ilaa gayrihi min asharaa'ic oo maaragtay waxyaalo kala doonta man facala dalika kafara biijmaaci lmuslimiin qofka caynkaa sameeya muslimiinto dhan baa ku kulansan inuu gaaloobay waxaa laga yaaba inaad istiraadaan warwadaadku muxuu caawo o dhan gaalaysiinaya waa maxay muslimiinto dhan baa ku kulansan in la gaalo inuu qofkaas gaaloobayo wax kale maha walaalayaal usuushii waaweyneed ee caqiidada yaynu ku dhaqmaynin jahli kaga sugannahay marka markaa laga hadlo oo la caddeeyo arrinku sida uu yahay ayaa markaa laga yaabaa dadku u qaataan in wax cusub la keenay maanta soomaalidu warkeena ugu badani waa siyaasadda ee ugu xiisaha badan soo caynkaa maha waxaan filayaa warkaa inaan inaanu doodi ka jirin warkeena ugu xiisaha badan ee laga sheekaysto waa siyaasadda wey laakiin dadku markay ka doodayaan dad baa fadhi kudirruu bixiyo magacaas way asiibeen markay ka doodayaan waa yar tahay qof leh war waxa kan horta siyaasiyiinta lagu sheegaya maxay diinta ilahay ka yaqaanaan dastoorkanay wataan ilahay kitaabkiisi iyo sunnadii nabiga meeyay calayhi salaatu wasalaam iskaba ilow wixii kaleo dhan ba qabaliyadii iyo four point fivekii iska ilow iyo reer hebel muxuu ka qaatay yaa madaxweyne noqday oo yaa calaa noqday iska ilow yacni maaragtay allah almustacaan khilaafaadka iyo dagaalada waxyaalaha jira halkan iska dhig dadkaani siyaasadda sheeganaya yaa kitaabkii alle iyo sunadii nabiga wada calayhi salaatu wasalaam ugu yaraan xataa ku dhawaaqaya oo iska horraysiinaya oo leh anigu kanaan wadaa kitaabki ilahay baan wadaa sunadii nabigaan wadaa calayhi salaatu wasalaam taasi dad yar bay ugu jirtaa yacni maaragtay fakarkooda ku jirtaa arrinkaasi wuxuu tusinayaa walaalayaal mawduucaas weyn ee labada boqol iyo tobanka goor maadadiisu qur-aanka ay kusoo laalaabatay inaan baabkaba inoogu jirin wadaadka ka hadlana waxba laga yaaba in la yidhahdo war wadaadku muxuu siyaasadda u galay wadaadadu siyaasadda ma yaqaanaan oo waa laga badiyaa muxuu talo wadaadku bahashaan siyaasadda ah ka doonay oo khatare war waxaa laga hadlayaa diin wey waa ilahay diintiisa subxaana watacaala waa kitaabkii iyo sunnadii haddii aynu markaa rabno sidii reer banu israa'iil inaynu kala googoyno afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin haddii markaa caynkaa la rabo de waa mas'alo kale wey inay culimmadu mas'alada ku ijmacsan yihiin in qaanuun la dejisto oo la yidhahdo waxaasi waa xaaraam waxaasina waa xalaal iyadoo kitaabkii alle iyo sunnadii nabiga midna aan la fiirinayn inay gaalnimo tahay la iskuma diidin ibnu kathiir iyo shaykhu lislaam ibnu taymiya iyo abu yacla almuusili iyo imaamu shanqiiti iyo rag aan la tirin karin baa warkaas soo guuriyey dad aan la tiro koobi karin ayaa warkaas soo guuriyey oo culimadii muslimiinta ahaa ee bimacnaa cilmigooda loo daba fadhiyey taasina waa masale labaad waxaynu maraynaa walaa walbaraagi iyo xaakimiyadii masalada saddexaad ee tusaale u noqon karta caqiidadu muslimiinta in badan oo ka mid a maanta in khalal iyo dacfi ka galay waa caqiidat aluluhiya alle keligii hala caabudo ilahay keligii subxaana watacaala adduunkan ha loo ogolaado inuu keligii maamulkiisa leeyahay niman caqiidadoo ka khaldantay oo yacni maaragtay awliye iyo dad karaamo inay leeyihiin la sheegay iyo waxyaala caynkaasaan rumeeyey oo booskii ilaahayba subxaanahu casa wajalla bani aadam geliyey oo haddana muslimiin sheeganaya ayaa dhexdeena ku badan qabri la dawaafayo alla kayrkii oo la baryayo bal hadda waxaan wax yar ka tilmaamayaa dadka caqaa'idkaa rumaysan caqaa'idooda wax ka mid aan tilmaamaya si aynu isula fahanno sida muslimiintu u yar fogaadeen waxaa la yidhahdaa nin ka mida dadkaa la yidhaahdo waa awliye oo karaamu leeyahy masaladaa wax yar baan isdul taagaya qof kasta oo muslima oo laba shardi laga helo waa weli ilaahay weeye subxaana watacaala qur-aanka ilahay ku sheegay alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahay mana murugoonayaan mana cabsanayaan ba layidhi waa kuwee aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun dadka allana rumaysan allana ka cabsanay alla saa yidhi subxaana watacaala laakiin qolaa waxay yidhahdeen awliyada dhowr bay u kala kacdaa oo weli is yaqaana dadkuna yaqaanaan allana yaqaan iyo mid aan is aqoonin dadkuna aanay aqoonin laakiin ilahay keliya yaqaana iyo mid dadku yaqaanaan allana yaqaano isna aan is aqoonin falsafaad caynkaasa iyo darajaad caynkaasa dadka qaarkood u sameeyeen markaase waxay ka sheegeen karaamaad ka hor imanaya caqiidadii islaamka waxaa la yidhahdaa cabdullahi alyaafici nin la yidhaahdo ayaa waxaa la yidhi dadka qaarkood baa intay u yimaadeen nin baa intuu u yimi baa la yidhi wuxuu yidhi niyo waxaan kaa doonayaa inaad welad dakara isiiso welad dakara ilmo laba inaad isiiso markaasuu yidhi haddii aad arrinkaa doonayso oo aad jeceshahay dadkaa foqorada ee masaakiinta ee xarteeda ana soo salaan boqol dinaarna bixi muddo kadib buu ninkii yimi isagaan maaragtay ilmihii uu doonaya aan maaragtay la siinin markaasuu yidhi yaa sayidii wacadtanii biwaladin dakar wamaa wadacat imra'atii ilaa unfa sidii aan kuugu imi waxaan kaa doonaa inaad ilmo laba aada maaragtay isiisee xaajiyadiiba uun maaragtay dhadigun bay ka bixilaada markay qaadaba gabadhan bay dhalaysa markaasu wuxuu yidhi ninkii odayga ahaa yaa sayidii ma hiya naaqisatun waxuu yidhi maaragtay arrinkaasi buu yidhi yacni maaragtay waxaanu kaa nuqsaaminay ma aha waxba anagu kaamaana nuqsaamin adigun baa wax iska nuqsaamiyey markaasuu yidhi waa maxaa nuqsaamiyey markaasuu yidhi intii lagaa doonayay baadan wada bixin saa darteed baanu markaa gabdhaha kugu fasaxnay xoogayga soo dhamaystir waxaas wax kutub ku yaallo wey xoogayga buu soo dhamaystiray ninkaan miskiinka ahi waxayna leeyihiin markaa ninkii wiil buu dhalay ha waxaa laga dhaadhicinayaa qofka muslimka ee waxaa kanoo kala akrinaya in ilaahay subxaanahu caza wajalla aanu ahaynka isagu qur-aanka ku sheegtay yahabu liman yashaau inaasan wa yahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukraanan wa inaasan wayajcalu man yashaau caqiiman isagaa kuu doono gabdha siiya kuu doono inama siiya ka uu doono isugu dara ka uu doono waxba aan siinin ilaahay baa saasa subxaana watacaala booskii raday maxaa la gelinaya nin oday oo halkan fadhiya oo haddii shilimaanta aad u dhammaystiri weydo yacni maaragtay kugu caroonayo oo gabdho uun maaragtay ku siin ayaa maaragtay meesha lagu bedelay waxaa kaloo ka muuqata walaalayaal caqiidadii xumayd ee gabdha nacaybka ahayd ee kufaartii qoraysh laga soo gaadhay iyada lafteedu inay meesha ku jirto taasna waa caqiide khatara weeye waxaa kaloo la yidhahdaa laba nin oo nimanka karaamada sheegtaaba isu faanay baa la yidhi waxa kutub ku yaalla weeye markaasaa mid wuxuu yidhi laa yakunu shaykhu shaykan xataa yamxuu khatii'ata talmiidihi min lawxi lmaxfuud ninka sheekha sheekh karaamo laba noqon maayo ilaa uu gefka talmiidkiisa ka dhaca ardaygiisa gefka ka dhaca ilaa uu lawxulmaxfuudka ka tirtiro mooye maba noqon karo buu yidhi sheekh karaamada malekaas kii kala hadlay markaasuu yihi laa yakunu shaykhu shaykan xataa yamnaca alkhatii'ata min talmiidi sheekhu sheekh ba noqon maayo buu yidhi ilaaba muxuu masaxaad iyo macaba la gaadha ilaa uu iska hortaago inuuba ardaygana gafo sheekhu sheekhba noqon maayo karaamale ilaa uu maaragtay kan hortaagan macsuum ka dhigo khuraafaadka caynkaasi walaalayaal way badan yihiin aad iyo aad iyo aad ayay u badan yihiin ilamaa dadka la gaadhsiiyey in qofka nafsiyan loo cabsi geliyo waxaa la yidhahdaa nin la odhan jiray shamsudiin alxanafi oo ka mida baa la yidhi culimmadii maaragtay raggii raggaa maaragtay karaamaadka sheegta ayaa waxa caado u ahayd baa la yidhi mar allaaliya markuu arko nin xertiisa ka mid a oo ay ka muuqato shahaamatu nafsin naftiisu inay la weyn tahay muxuu ku ciqaabi jiray wuxuu ku ciqaabi jiray baa la yidhi bishaxaatati min alaswaaq inuu intuu suuqyada tago kasoo dawarsado ah si maaragtay loo madax jabiyo o loo karaamo jabiyo ummad badanoo walaalayaal muslimiina ayaa maanta caqiidada caynkaasa ku nool oo laga dhaadhiciyey sheekh baa jira khaas ah oo karaamo khaasa leh oo ku arkaya oo inaad ka baqda ay tahay oo inaad maaragtay allahuma stacaan isu dulaysa ay tahay oo xataa isagoo munkar ku jira haddaad aragto wax kalaa looga jeedaa ee ha khaldamin a waxaa la yidhahdaa sheekha kitaabkan iskale wuxuu soo noqlinayaa qof dumar ah oo maaragtay boqorada haweenihii u dhaxlay ka mid ahaa boqorun boqorada ka mid ah boqorradii muslimiinta soo maray ayaa nin sheekha u tagtay baa la yidhi markaasi waxay aragtay sheekhii oo maaragtay dumarkii khaasadu yacni dadkii acyaanta ahaa dumarkoodii ay ag joogaan oo ay maarata takbiis ku samaynayaan bimacnaa ay duugduugayaan fa ankarat biqalbiha calayh markaasay inkirtay qalbigeeda bay ka inkirtay waxayna leeyihiin falaaxadaha shaykhu bicayn sheekhii baa markiiba gartay ilan waa sheekh waxa qalbiga ku jira ogey inay wax wax inkirsan tahay markaasuu indhaha ku gubay markaasu wuxuu ku yidhi maaragtay bal fiiri dadkan balade wejigooda aad u fiiri fa nadarat fawajadat wujuuhahuna cidaaman way fiirisay baa la yidhi markaasay aragtay dumaradii oo maaragtay wejigoodiiba galkii laga bixiyo lafa ah wuxuu uga jeedaa ha u malaynin inaan maaragtay anigu dumar iyo shahwo iyo arrimahaan ku mashquulsanahaye lafahaasay iga yihiin macnaha falsafadda ka dambaysaa waa maxay gef xataa cad haddaad aragto haween aan maxramba u ahayn oo waxba aanay ka dhexaynin yaa duugaya xataa haddaad aragto khata'aas wax kalaa dhici karee ha khaldamin waa sidii kii la yidhi sheekhiisii buu dabagalay ba la yidhi oo maaragtay arkay malaa inaanu dadka salaadda la tukan salaadda maqrib baa salaada ugu waktiga yara markaasaa la yidhi faqiih nin faqiiha buu u tegay markaasuu yidhi sheekhow xaajo daran ba haysee maqribka iyo cishaha ma jamcin karaa markaasuu yidhi ha waa jamcin karaysa oo taqdiim iyo taakhiir kaa doontaad ku samaynaysa ninkii maqribkiisii buu dib dhigtay muxuu rabaa bal ninkaan odagaa inuu muraaqabeeyo sheekhaan meel baa lagaga tagaa la yidhahdaa wuu ku khalweeyaa ninkaan odagahay markaa meeshiiba kama agfogfogaan ninkaanun buu meel un ka fiiriyaa xaajigana salaad ba isuma taago hadhow buu ku soo noqday sheikhii baa markaa waxa ina leeyihiin sheikhii baa markaa maaragtay ninkii odaygaha inkaaray oo maaragtay balaaya ku dhacday maxaa yeelay wuxuu ku khaldamay caqiidadii saxda ahayd ee ahayd qofku hadduu derajo mucayana gaadho in cibaadaadkan iyo salaadan iyo waxaan laga kor qaadi karo waxay kuleeyihiin salaadan iyo soomkan iyo waxaa loogu talagalay inay qalbiga sifayso qalbigu markuu aada u sifoobo waxaa ka baxaya nuur qofkii marka carshigu daalacanaya heerkaa marka hadduu gaadho yaqiintii buu gaadhay cibaadaadkii baa ka dhacaya wey ah marka sheekh derajo gaadhay khatar ah oo cibaadaadkiiba ka dhaceen oo maaragtay carshigii daalacanaya ayuu miskiinkani markaa fiirinaya inuu bar salaaddii tukada iyo in kale howlo waaweyn baaba sheekha kan u yaalla maxaa salaada carshigii iyo loxul maxfuudkii buu daalacanaya walaalayaal caqiidada caynkaasihi waa caqiido muntashir ah weeye dad baana u xidhxidhan hadda weli dad baa ilaa casriga kan caqiidada caynkaasa u xidhxidhan oo halkii ilaahay ay ka baryi lahaayeen makhluuq ka baryaya halkii ilaahay tala saaran lahaayeen makhluuq tala saaranaya marka la yidhaahdo war waxaan waxbaa ka khaldan buu ka odhanayaa karaamadii awliyada la diiday war awliyada lama diidana karaamadoodana lama diidana kii ilaahay karaamo siiyo muslimka o dhan baa mukarama qof kastoo islaami karaamu leeyahy inaad tukatay baa karaamo kugu filan karaamada qofka muslimkaana lama diidane war waxaa la diidan yahay waxa weye qof bani aadam ah oo adiga kula mid ah oo ilaahay takaaliif saaray oo mukalaf ah oo sida adiga wax lagaaga rabo isna looga rabo inaad tidhaahdo basharku ka duwan yahay oo waa la baryayaa oo maaragtay waxbaa loo qalayaa oo khuraafaadka aad ku dul wareegto waa tii kufaartii qoraysh lafteedii wey soo ma ogadin kufaaru quraysh asnaamta ay caabudayaan markii la yidhi war maxaad u caabudaysaan maxay yidhahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ila allahi zulfan ma caabudayna ilaahay bay noo dhoweynayaan dad wanaagsan bay ahaayeenoo allay noo dhoweynayaan ah dad baa maanta ku leh dadkaan war wanaagsan ilaahay bay noo dhoweynayaan kufaaru quraysh markay dawaafayaan waxay odhan jireen ba la yidhi labayka allahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ilaa shariikan laka malaktahu wamaa malak ilaahayo waa ku ajiibnay oo waa ku ajiibnay cibaadada keligaabaa iska leh cid lagula wadaajinayaa ma jirto ilaa mid yaroo adigu aada hanatayoo isagu aan wax waxba aan maaragtay faraha ku haynin kaasun baa kugu daba lamaan war maa iska daysaan kan yar laftiisa maa tuurtaan baan waxba taraynin dadka muslimiinta ah qaar badan oo ka mid a maanta warkaasuu rumaysan yahay innagu waliba maxaynu ku darnay khuraafaadkii waxaynu ku darnay dee caqiidadeennii tii maaragtay qabaliyadda markaasaa reer kastaaba ilaa man raxima rabbi odaygii uu ka soo jeeday muxuu noqday weli ilaahay buu noqday markaasaa xaflada loo samaynayaa waxbaa loo gowracayaa khatar weeye caqiidada caynkaasa walaalayaal ashcaar iyo gabayo laga alifay baa jira oo maaragtay caddaynaya bal sida ay dadkaasi ay u fogaadeen oo halkii ilaahay laga baryi lahaa subxaanahu caza wajalla laga baryayo bani aadam iyo makhluuq laga baryayo badawi ninka la yidhaahdo ayaa nin gabay u tiriyey bal gabayga hadda dhegaysta waxa uu leeyahay yaa man ramaahu dahru biliscaaji naadi bicazmin ya abaa faraji fahadihi alazmaanu min alxawaadisi in atat wahuwa almalaadu lana wacawnu raaji wahuwa almuraadu ida alkhatuubu taraakamat wahuwa almujiibu lidacwati almuxtaaji wahuwa altabiibu lana waa gaba iska dheer wey waxa uu leeyahy yaa man ramaahu dahru biliscaaj ninka sanadku uu dhibaato ku tuurayow naadi bicazmin adigoo weliba go-aankaaga ku adag dhawaaq oo waxaad tidhaahdaa yaa abaafaraji abaafarajow waas badan weeye fa haadihi alazmaanu min alxawaadisi in atat wuxuu yidhi zamanadatan iyo dhibaatada ay wadda hadday timaado huwa almalaadu lana wa cawnu raaji ka aanu u leexanaynaa waa badawi ka aanu rajeenaynaana waa isaga wa huwa almuraadu ka la doonaa waa isaga ida alkhatuubu taraakamat marka ay dhibaatada isdul fuusho wa huwa almujiibu lidacwati almuxtaaj ka maaragtay ka baahan ka dacwada ka ajiibaana ee markuu baryo yacni maaragtay ka aqbalaana waa isaga waa qof bashar oo bani aadama weeye oo wanaag loo rajaynayo laakiin alle agtii wuxuu ka yahay ama garanayo janno janno ku jiryaa naar ku jiryaa ilaahay baa garanaya subxaana wa tacala waa hayb markaasaa la leeyahy isagaa la baryaya bal gabaygana hadda dhegeyso waa jahur nafiiskii waa kuwii innagoo aynu akrin jirnay soomaalida kuway akrin jireen wey sheekh ways baa loo tirinaya wuxuu leeyahy madad hayaa kawhana nafiisu ونفعة منك يا أنيس أنت إمام لنا رئيس مدد مدد شيخنا أويس مدد غوثنا أويس أنت غياث الورى ظهير وشمس دين كذا شهير يعني واقبي آدي آدو دير waxa uu leeyahay anta khiyaatul waraa dahiiru waxaad tahay makhluuqa oo dhan kii u gargaarayay oo muuqda makhluuq oo dhan kii u gargaarayay baati gabayada caynkaas walaalayaal ee faraha badan leh yacni waxa weeye maaragtay allahu mustacaan kama dhammaan karno mana tirin karno giddi tilmaamaya inxiraaf weyn oo khatar ah oo dad badanoo muslimiini marka ay ku guda jiraan oo maaragtay ay ku lumeen saddexdaa mas'alo مسألة الحاكمية مسألة الولاء والبراء ومسألة توحيد الألوهية وتوحيد العبادة صدح ذا سواحي تصال عد أيهين سيدا إن بدن المسلمين تكمل أي التوحيد كي عقيدة ذا سحد أيدوا انحرافين ضد عين كاسه مركة ميال لقسوا يا سيدا أبو بكر وجه هذين وجه هذان أبو بكر إلهي كلي يقاني مدد مدد يا أويس ما أقون أويس وحنو كردي وحنو زيادي ما أقوني مدد مدد يا الله أبو يقاني ilahay keliya ku xidhnaa subxaana wa tacaala nebi maxamed baa ku tarbiyadeeyey laa taxzan ina allaha macana ha murgin ilahay baa inala socdee cabdiqaadir baa inala socda iyo sheekh uways baa inala socda iyo badowi baa ina arkaya iyo rifaaci baynu gargaarsanaynaa iyo waxaas laguma tarbiyaday walaa walbaraaga waa dadkaa lagu tarbiyadeeyey laa tajidu qawman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir oo qofku markaa diintiisa ilaashanayo soo ma ogodin saxaabada nebiga calayh isalaatu wasalaam qaarkood macrako inay aabbahood ku dileen qaarkood abtigood ku dileen abaabakar waxaan filayaa duulaankii beder inu ahaa baan filayaa inankiisa maxamed abaabakar oo marka aan soo islaamin baa dagaalka ku jiray markaasaa abaabakar isku beegayey si inankiisa uu maaragtay uga takhalluso markaasaa inankiisuna ka lexleexanay isla de odayga aabbaha yani maaragtay adiga un iyo gacani kaa gaadhi haadihi alcaqiida ya ikhwa laakiin inagu maanta mid ay isugu imanayaan kii soomaali ahaa mid ay isugu imanayaan odayga tobnaad haddiiba xataa abtirka laftiisa lahoba inuu sax yahay ama odayga labaatanaad ay isugu imanayaan ama ka soddonaad buu diintiisii iyo aakhiradiisii iyo iimaankiisii dhaafsanaya leeyahay hebel mar haddii uu wax gaadhayo hebel mar haddii uu wax noqonayo hebel mar haddii uu meel ka soo baxayo aniga intaasay igu dhantay so ree hebel maaha oo isku jifi iyo isku reeri ma nihin khalaas intaasay igu dhantahay aniga markaas haddaad qur-aanka o dhan akrido iyo haddaad axaadiistii nabiga o dhan akrido calayhi salaatu wasalaam iyo markaa aadan waxba ka dhaadhicin karin maxaa yeelay tanaa ka qaaliba walaalayaal caqiidadaasi waa ta wax soo saarta weye alcaqiida hiya alati turabbi alajyaal saa darteed laba noqdoba waan dardaarmaya insha allah war inagu hortaan caqiidada barano si aynu u badbaadno oo tawxiid saxa aynu ilahay ula hortagno nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiis nin afartan sano tukanayey oo alle hortii inta la istaajiyo wejiga lagaga dhufanayo salaadiisi markaasaa salaaddu waxay odhanaysaa dayactanii kamaa maaragtay dayacaka allahu kamaa dayactanii alle ha ku hadlaya saad ii hadlaysay ninkaasi muxuu ahaa wuxuu ahaa nimaan dee arkaantii salaada iyo shuruudeedii iyo aan garanayn wuxuu la mid ahaa ninkaasi sidii ninkii musii'u salaatihiga ahaa nin baa nebiga u yimi calayhi isalaatu wasalaam maalin markaasuu agtiisa ku tukaday nebiga calayh isalaatu wasalaam markaasuu salaamay markaasaa nebigu ku yidhi irjic fasalli fa inaka lam tusalli war salaada tuko waxa maadan tukani waa saxaabi tukaday baa la yidhi tuko waxa ma aadan tukani saddex goor baa salaaddii lagu celiyey ilaa markii dambe nabigu ka baryay calayhi isalaatu wasalaam qaar badanoo inaga ka mid i salaaddii inooma saxna laakiin bal salaadda iskaba dhaafe war tawxiidkii oo arkaantiisii iyo shuruuddiisii iyo nawaaqidiisii iyo muqtadayaadkiisii aynaan garanayn war ilahi aynaan la hortegayn subxaana wa tacaala oo marka ayaan kalimatu tawxiid wejiga laynagaga dhufan sidii ninka salaada haleeyey oo kale horta bal tawxiidka hala barto kutub alcaqiida hala daraasiyey kaas waa qodob qodobka labaadna dadka ducaadda ah ee diinta ilaahay garanaya waxay ku jirtaa tarbiyaddu dadka in caqiidada laga saxo akhlaaqiyaadka iyo cibaadaadka iyo yacni maarata waxyaalaha caynkaasihi waxay yimaadaan qofka marka caqiidadu u saxantay atucallimuuna allaha bidiinikum ma ilahi baan diinta baraynaa subxaana wa tacaala nebi maxamed markii lasoo diray calayhi salaatu wasalaam caqiidada sax baa la yidhi saddex iyo toban sano yaa nebigu calayhi salaatu wasalaam caqiidada keliya ka hadlayay alcaqiida faqad nebi maxamed ka hadlayay calayhi salaatu wasalaam walaalayaal anigu waxaan isleeyahay soomaalida booskii alle inay rumeeyaana in badan waxaa kula tartamaya amaba riixayba qabyaaladii ha riixli markaasuu hadduu reerka wax laga sheego waa cadhoon laakiin haddii ilaahay wax laga sheego xil badan kama saarna xuquuqdii reerka haddii xoogay maaragtay kuraasti ay lahaayeen la yidhaahdo mid baa laga nuqsaamiyey saarat saa'iratu waa dagaalamaya inaanu seexan baa laga yaaba laakiin ilaahay diintiisa haddii meel lagaga dhaco subxaana wa tacaala qofkaasi waxa weye waxba maaragtay dantiisa ma ah keliya waxaa tusaale idinku filan maanta waxa waddankeeni ka dhacay walaalayaal keliya taa un tusaale uga qaata in badanoo ummaddii soomaaliyeed ka midi maanta waddan baa lumay iyo isticmaar baa idin qabsaday iyo gaalaa idin laynaysa iyo waxaasoo dhami dhagba jalaq loo siin maayo dee wax ka weyn baa jira wax ka weyn oo qabaliyaha jirta qabaliyaddu walaalayaal waa caqiide xun oo khatara waxaa ka mid a xumaanteeda waxay qofka muslimkaa ka dhigtaa imaca imacadu waa dameer dhaan raacday haddaan af soomaaliyeeyo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam laa takun imaca war dameer dhaan raacday ha noqon dadku hadday hagaagsanaadaanna hagaagsanaada hadday xumaadaanna la xumaada reerku hadduu diinta raaco wuu la raaci hadduu ku gaaloobo oo ka kufriyana wuu la kufrin masaawida ay leedahay bay ka mid tahy maanta ummaddii soomaaliyeed dadkoodii ahlu caqliga ahaa iyo kuwii ahlu diinka ahaa iyo kuwii aqoonta lahaa iyo kii geeljiraha ahaa aan aqoonta lahayn intiiba in yaroo ilaahay unaxariistay mooy isku si baa loo fakeraya waxba la isma dheera sidaa darteed ba haddaad brofesor iyo nin maaragtay iska reer miyi ah iyo qof aqoon mutawasita leh aada majlis isugu keento meel bay ka wada jaan qaadi sheekada waa isla fahmi maxaa yeelay waxaanay ku kala xariifsanayn bay ka wada sheekaysan waa qabyaaladii markaasaa aqoontii luntay kii aqoonta le aqoontiisu ictibaar ma leh reerkaaba laga badiyaa sida reeruhu u kala maaragtay inta magoodee kala maqan iyo dhibaatada jirta waaba lagaga khabiirsany saa darteed majliskii ma buuxin karo sheekhi waa la mid odayga muxtaramkaa waa la mid baashaa qabyaaladahi walaalayaal imacay qofka muslimkaa ka dhigtaa waxay maaragtay ka dhigtaa qofka muslimkaa inuu noqdo qof aan hadaf iyo ujeeddo toonna lahayn hadaf iyo ujeeddo toonna qof aan lahayn bay ka dhigtaa qofkii dhammaa ee muslimka ee muxtaramka see bay uga dhigaysa isagoo caawa iska seexday oo dhibaatada aanay dhicin ayaa tuuladii laga soo sheegay in reerkii iyo reer kale isku dhaceen war markaad dagaal gelayso waa inuu kuu barnaamijaysan yahay oo yacni maaragtay hadaf iyo ujeeddo aad ka leedahay ay jirtaa laba un baa isdilay dabeedna khalaas judhadiiba qofkii dagaalkiiba dhinaciisa ka geli waxaa laga yaabaa kay isku ficinaayeenay shahwada cabi jireen iyadan dhibaataba aanay dhex marin inuu markaa berri markuu soo kacdo isagoo huruufayo oo maaragtay sanka u taagaya uu markaa ka hor yimaado qofka muslimkaaba waxay ka dhigaysaa qof aan macnoba lahayn yacni waxa weeye maaragtay aan xikmadba ku fadhiin nin geel jiro ahoo dhulkii joogaa wuxuu sameeyey iyo odayaan aada maskaxda uga shaqaysiin tale uu ka teliyey ayaa qofkii aqoonta lahaa iyo ninkii dhalinyarada ahaa iyo qofkii diinta garanayey yuuba u xidxidhan yahay walaalayaal allah laga cabsado subxaanahu caza wajalla caqiidada saxda aha loo soo noqdo oha la toobad keeno taa weyata aynu ku najaxayna kuwii innaga inaga horreeyey taarikhdii taarikhdi axmed guray oo adhexaasaan muxaadaraad ka jeediyey dadkii innaga inaga horreeyey ee ajdaadda ahaa ee qaarkiin laga yaabo inaad ku abtirsataan aad ka soo jeedaan markay jihaadayeen oo dagaalamayeen oo ilaahay diintiisa subxaanahu caza wajalla ay qarnul ifriqi oo dhan gaadhsiiyeen oo dadkaan oromada la yidhahdaa maanta ay sababtooda islaam ku noqdeen dadkaasi dad tawxiid iyo caqiide iyo diin u dagaalamayay ahaayeen taasaa marka mid haysay ogaadana walaalayaal soomaaliyey waxa idin midayn karaa waa caqiidada tawxiidka iyo masjidka sida aad maanta masaajidka u wada fadhidaan maaragtay nina aanu maaragtay ka kale laga yaabo inaanu u garanaynin aada halkaa ugu midaysan tihiin rag iyo dumar kelmaddaa keliya idin midayn karta walaha four point five four point five kasoo reero ka xanaaqsani ma jiraan jifiye ka caraysan baa jira oona annaga oobana lagu dulmiyey oo ayba suurtagal tahay de in lagu dulmiyey waaba suurtagal in lagu dulmiyey ayib yani waxa weye taa weyta idin midayn kartaa ee tawxiidka usoo noqdo oo ilaahay ka cabsada subxaanahu caza wajalla intaas baan kelmadaydi ku koobi doonaa biidn illah hada wabillahi tacala tawfiiq wajazakum allahu khayra waaxsana allahu ilaykum asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu